أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى واليتامى والمساكين وبنى السبيل والسائلين وفي الرقاب وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحاabه أجمعين qaala allahu tacaala laysa albira an tuwalluu wujuuhakum qibala almashriqi walmaqrib laysa ma ahaanin albira khayrka iyo samafalku an tuwalluu inaad jeedisaan wujuuhakum wajiyaalkiina qibala almashriqi mashriq xaggeeda iyo walmaqribi maqrib xaggiisa inaad wejiyadiina u jeedisaan maaha walaakina albira walaakina albira khayrka ka u saaxiibka ah man qof weeyaan aamana rumeeyey billaahi alle walyowmi alaakhiri maalinka aakhira rumeeyey waalmalaa'ikati rumeeyey waalkitaabi kitaabkii rumeeyey waannabiyiina nebiyaalkii rumeeyey wa aataa siiyey almaala maalkii calaa xubbihi maca xubbihi jacaylkiisa lala qabo dawil qurbaa qaraabada kuwa u saaxiibka ah waalmasaakiina masaakiinta siiyey wabna asabiili jidku joogga musaafirka ah siiyey wasaa'iliina kuwa baryootamayoo weydiisanayaan siiyey wa fi riqaabi wa fii takhliisi riqaabi luqumaha xorayntooda ku siiyey oo ku bixiyey wa aqaama oogay asalaata salaadii oogay wa aataa siiyey azakaata sakadii siiyey oo bixiyey waalmuufuuna kuwa oofinayaan bicahdihim yaa biri iyo khayrka kuwa u saaxiibka ah almuufuuna waayo kuwa oofinayaan bicahdihim ballamadooda idaa haddii caahaduu ay ballantamaan waasaabiriina wa amdaxu waxaan ammaanayaa alsaabiriina kuwa sabraayo filba'saa'i baaska dhexdiisa waadaraa'i xaaladda culus dhexdeeda waxiina alba'si xarbada iyo baaska iyo dagaalka dhex agtiisa ulaa'ika kuwaadaas aladiina kuwii weeyaan sadaquu iimaankooda ku run sheegay wa ulaa'ika kuwaadaas hum iyagu almuttaquuna kuwa ilaahay ka dhowrsaday oo ilaahay cadaabkiisa ka dhowrsadeen aayaddan macaanida iimaankao dhan ay koobsatay sababu nusuulkeedana laba qowl ayaa ku jirto qowlka koowaad waxa uu leeyahay aayaddu waxay ka warramaysaa dadkii muslimiinta ah baa waxaa la leeyahay intii ay maka joogeen tawxiidkii iyo alla rumayntiisa iyo rasuulka la rumeeyaa lagu farad yeelay iyo salaad uun axkaamtana gadaal bay ka timid madiine markii la yimid baa axkaam fara badan ay timid marka waxaa la leeyahay isla iimaanku iyo khayrka iyo ixsaanku salaad la tukada keliya ma aha ee acmaal kaloo fara badan oo laydinku waajib yeelay baa la rabaa in lala yimaado acmaashaas qofkii la yimaado ayaana khayrkii iyo ixsaankii dhammaystiray ee salaad keliya arrintu ma aha tafsiir sidaas buu leeyahay ee yacnii sababu nusuulka mid ka mida sidaas uu leeyahay sababu nusuul labaadaa jiro aayaddu waxay la socotaa yahuud iyo nasaaradii xagga macnuhuna marka waxay tahay yahuuddan u jeesanayaan galbeed qaabilayaan markay tukanayaan nasaaraduna sharqi iyo qorax soo bax u jeesanayaan taasi khayr iyo samafal maahane khayrku in ambiyada la raaco waaye oo iimaanka arkaantiisa la dhammaystiro oo markaa yacni jeesashadan aada jeesanaysaan idinkoo nebiyullaahi maxamedna ku kufrisan wax ay tahay male way ibnu jariirna middan labaad ayuu rajaxay oo qowlkan qataada iyo rabiicu bnu anas iyo ayaa wataan kaasuuna rajaxay siyaaqa dartiisuuna u rajaxay leanna aayaadkii ka soo horreeyey yahuud iyo nasaaro iyo xaalkoodaa la haayey iyo sha'nigii qiblada ayb labadaas qowl baa marka meeshaas ku jirta laakiin aayaddu macaani aad u weyn bay wadataa oo iimaankii arkaantiisii iyo islaamkii khisaashiisii iyo qeybihiisii iyo ayay aayaddu xambaarsan tahay qiraa'ada aayadda laba qiraa'a ku jirto laysa albiru an tuwalluu wujuuhakum akarkana sidaasay akhriyeen haddii sidaa la yidhaha layse albiru albiru ismu layse waaye antaas iyo ficilka ka dambeeya masderka ka imaanayana fii maxalli nasbin khabaru laysawa haddii marka sidaan uu akhriyey xafsa ee laysa albira an tuwalluu wujuuhakumna ee anta iyo waxa ka dambeeyo masderka laga dhalaalinayo ayaa ismu layse noqonayo albiradaana khabarkii bay noqonay ayb marka sidan bay laqbuhu uu noqonayaa laysa ma ahaanin an tuwalluu towliyatukum idinka jeedintiinna wujuuhakum wajiyaalkiinna aada jeedinaysaan qibala almashriqi waalmaqribi aa u jeedinaysaan albira khayrkii ma ahan sidaas haddii marka laysa albiru la yidhaahdana iyada macnaheedu waa iska waadix khayrka iyo samafalku ma ahan an tuwalluu wujuuhakum iyada khabarkii laysahu ayb laysa ma ahaanin an tuwalluu towliyatukum jeedintiinna wujuuhakum aada jeedinaysaan qibala almashriqi qorax soo bax xaggeeda aada u jeedinaysaan waalmaqribi qorax dhac xaggeeda aada u jeedinaysaan albira khayrka iyo samafalku ma ahan walaakina albira khayrkuse man aamana haddii la yidhaha birigu waa ficil ficilna in looga qabro qof yacni daato qofeed looga qabro waa yacni cibaaradaas adeygaa ku jiraya macnaha marka wuxuu noqonayaa albiradaas in la yidhaahdo dalbiri lays walaakina albira walaakina albira walaakina dalbiri khayrka ka u saaxiibka ah man qof waaye marka daa in lasoo qadaro dalbiri la yidhaha marka waxaa kaloo iyadana la dhihi karaa sideeda in lagu daayo manta loo soo qadaro mudaaf oo markaa uu noqdo walaakina albira khayrka iyo samafalku man aamana biru man aamana waayo qof samafalkiis waaye khayrku waa qof samafalkiis iyo khayrkiis labadaas macno in la yidhaahdo waxaa aada u dhib yar laba macnaha horo in la yidhaha walaakina albira walaakina dalbiri khayrka ka u saaxiibka ah man qof waayo kaasi aamana rumeeyey billaahi alla rumeeyey oo towxiidkii alla yacni la yimid allou rumeeyey jiritaankiisuu rumeeyey rubuubiyadiisuu rumeeyey isaga koonkan inuu leeyahay maamulaayo isaga abuuray cibaadadiibuu alle u rumeeyey keligii inuu leeyahay cid kale aynan waxba ku lahayn magacyada iyo tilmaamaha wan wanaagsan buu alle u rumeeyey ayb man aamana qofka biriga u saaxiibkaa man qof waayo aamana rumeeyey billaahi alle walyowmi alaakhiri maalinka aakhirana rumeeyey oo qiyaamihiina la yimido bacdigii iyo nushuurkii iyana rumaysan iyo jannadii naarti waalmalaa-ikati malaa-igtii rumeeyey guud ahaan gaar ahaan kuwa haddana la sheegay gaar inuu u rumeeyo iimaan mujmala iyo mufasal walkitaabi kitaabkii inuu rumeeyo kitaabkuna hadda waxaa loo jeedaa kutubta oo dhan lianna ashu waxaa weeyaan waa jinsiyo w walkitaabi jins alkitaab yacni kitaab alla soo dejiyo dhan rumeeyey marka haddii kitaab oo dhan rumeeyey la yidhi de kutubtii kalena waa rumaynayaa qur-aankuna si gaara u rumaynayaayo kutubta inuu ugu dambeeyo kutubihii hore nasakhay isaga waajib ay nagu tahay inaan isaga raacno oo aan yacni xugun ka dhiganno ayb wannebiyiina nebiyaalkii rumeeyey dana gaar ahaan nebi moxamed sal alla ly slam lianna isaga shareecadiisaa waajib nagu ah si gaar ah ayb ambiyadii kale shareecadoodu waajib naguma ahan laakiin iimaankooda waajib nagu ah oo nalaga rabaa wa aataa siiyey oo bixiyey almaala maalkii bixiyey calaa xubbihi maca xubbihi jacaylkiisa lala qabo damiirkan marka calaa xubbihi waxaa loo celinaa maalka ay calaa xubbilmaali sidaasaana fiican waxaan u marqaati kacaayada xadiidkii bukhaari muslim ay wariyeen ayu sadaqati afdal nebiga markii la yidhi sadaqatee ugu fiican oo ugu fadli badan wuxuu yidhi an tasadaqa inaad sadaqaysato wa anta saxiixun shaxiixun takhsha alfaqra wa ta'mulu alghinaa kan aad bixiso adoo caafimaad qabo maalkiina jecel oo maalkii quudaraynayo aada jeceshahay takhsha alfaqra faqri aa ka cabsanaysid wa ta'mulu lghinaa hodantinimona markaas aa rabtid xadiidkaasaa marka macnahan damiirka maalka haddii loo celiyo xadiidkaas bay marka iswaafaqayaan ee bacdi lmufasiriin calaa xubbihida damiirka waxay u celiyaan allah wa aataa bixiyey almaala maalka bixiyey calaa xubbi illaahi maca xubbi illaahi isagoo ilaahay jecel ayuu maalkii bixinayaa ayb macnahan horaa laakiin siyaaqana uga habboon aad marka u xoog badan lianna damiirka aqrabu madkuura loo celiyaa maalkan ugu dhow hadda ayb wayucimuuna acaama calaa xubbihi miskiina wayatiima waasiiran ayna la macno tahay dawil qurbaa qaraabada kuwa u saaxiibka a siiyey iyaga si gaar ahaaneedaa waajib uga saaran yahay xadiidkiina wuxuu ahaa asadaqatu cala almiskiini sadaqada miskiinka lagu sadaqaystaa sadaqatun waay wa calaa diraximi qaraabada midka u saaxiibka ana sadaqatun wasilatun waa sadaqo iyo qaraabo xiriirin bay isku tahay walyataamaa agoonkii siiyey bulshada kuwooda taagta daran wey oo aabbihii baa ka tegey isagii waa cunug yar oo ma qaangaarin maslaxadiisii ma yaqaano cid maslaxadiisa u ilaalisa ayuu rabaa mujtamacii marka waxaa lagala dardaarmay qofkaa agoonkaa inay dhaqaaleeyaan oo ay wax siiyaan xoolihiisana u nabadgeliyaan sidaan ku arkayna suuratu nisaa insha allahu tacaala halkaasna xoolihii agoonka in la nabadgeliyo meeshaana in wax la siiyo wax loogu daro waa isaga ayb agoonna waxaa weeyaan qofkii aabihii ka dhintay qaangaarna aan ahayn mar hadduu qaangaaray xadiidku wuxuu leeyahay laa yutma bacda xulmin agoontinima ma jirto qaangaar ka bacdi ninkan marka asaga danihiisa waa raacan karaa markaas laakiin isagoon dantiisii raacan karin ninkii wax ka qaadanaa iyo nin kaleba aan kala aqoonin haddaad u dhufato hore uga qaadata wax oodan u kaalmaynin waa dembi aada u weyn waay kaalmadiisuna waa kan waaba iimaankii bay ka mid tahay agoonka loo kaalmay walyataamaa agoontii siiyey walmasaakiina masaakiintiina siiyey isagoo maalka uu jecel yahay miskiinkana waa qofka aan baahidiisa dabooli karin wax waa haystaa laakiin ma dabooli karo yacni dadka qaar waxay moodayaan miskiinku qofka aan shaqaysan karin bis inuu yahay qofka isagoo shaqaysto miskiin ahaan karaa fii suurati alkahfi allah wuxuu yidhi ama asafiinatu fa kaanat limasaakiina yacmaluuna fi lbaxri dad doon leh oo ku shaqaysta doontooda ayaa ilaahay wuxuu leeyahay waa masaakiina dagan qofkan waxa uu shaqada kasoo helayo haddaynan buuxin karin baahidiisu iska miskiin waay isagoo shaqaysan karo isagoo isagoo shaqaysto miskiin noqon kara walmasaakiina masaakiintiina siiyey maalkii isagoo jecel wabna sabiili musaafirkiina siiyey musaafirkaa marka de ninka musaafirka ku jira jidku joogga ah ee aan magaaladiisa joogin waa la yidhaahdaa ninkaa intuu gurigiisii iyo magaaladiisii ka tegaayo wax kaalmo u baaha baahan yahay xataa isagoo qani ah waxaa kaloo ibnu sabiilka noqon karo qof hadda aan safar ku jirin magaaladiisii buu joogaa laakiin safar daruuri u ah ee aan macsi ahayn baa ku yimid mana haysto wuxuu ku baxo hoo intaan qaado safarkaagii ku danayso in la yidhaahdo waa soo gelay iyadan waxaa kaloo wabni sabiili soo gelaya martida naam oo nebigu uu ka dardaarmay weliba yidhi man kaana yu'minu billahi walyawmi alaakhiri falyukrim dayfahu martiga isagana waa musaafir wa fi riqaabi wa fii takhliisi riqaabi ku bixiyey luqumaha iyo qoorta addoomaysan xorayntooda wa fi riqaabidana addoommadii in la xoreeyo ama ha soo gato ha iska xoreeyo kadib ama mid la yidhi intaas keen waa lagu xoreynaya mukaataba ha ahaado waxaa kaloo culimmada ku daraan wa fi riqaabi waxaa soo gelaya qofka maxbuuska ah ee isaga u xiran wax laga rabo lacag laga rabo ayuu u xiran yahay qaantaasaa haysato waa xiran yahay in laga bixiyo oo layska daayo xornimadiisa la siiyo wax aad u weyn wey wayudcimuuna acaama calaa xubbihi miskiina wayatiima waasiiran xadiidka nebigana abuu muusa alashcari wuxuu ahaa fuku lcaaniya adcimu ljaa'ica wa fuku lcaaniya ninka maxbuuska addaayay fakiya ayb oo markaa yacni waxa loo haysta ka bixiyo qof nadiifa ha noqdo war ee isagoo dembigii iyo ciqaabtiisii hala kala dhex gala ma aha ayb wa aqaama salaata salaadiina oogay oo salaaddii yacni tukaday toosiyey salaaddii qofkaas weeyaan qofka walaakina albira man aqaama salaata wa aqaama oogay alsalaata salaaddii oogay wa aataa siiyey azakaata zakadiina bixiyey xuquuqdii lagulaa marka zakadii haddii gaar loo sheegay wa aatal maalana hore loo soo sheegay culummadu waxay ka istimbaadeen meeshaas maalka waxaa dhici karto xuquuq in lagu yeesho aan zakada ahayn oo ina lilmaali xaqan siwa zakaat leanna zakadii halkaana lagu sheegay wa atal maaladii horena maxay noqonay marka de mararka qaar waxaa dhici karo qofkii haddee qaraabadaadii iyo nafaqaadkiiba lagugu lahaa iyo waajibka kugu ahaa iyo dadkii qaraabadiio baahan adigiina aada xoolihii hayso iyo mararka qaar in maalka bixintiisu ay waajibtaan la arkaa zakana aanay ahayn ayb wlmuufuuna marka wlmuufuunada waxay ku cadfan tahay walaakina albira man aamana mantaasay ku cadfan tahay walaakina albira khayrka ka u saaxiibka ah almuufuuna weeyaan kuwa markaa yacni oofinaya bicahdihim ballamadooda idaa haddii caahaduu ballamadii ay ka soo baxaan taasna marka oo ciddii ay la ballantameen idaa goortii caahaduu ay ballantamaan ballantooda oofiyo kuwaas munaafiqiintay khilaafsan yihiin marka ballamahaas marka waxaa isugu jira kuwii alle iyo kuwa bani aadamka dhexdooda kuwa alle adii alle ballanaa isu ken jirto oo daacadii iyo waajibaadkii inaa ka soo baxdo macaasidiina aa ka dheeraato ee dadka iyo adigana ballamaa idin dhex marayso ama ha ahaadaan muslimiin ama gaalo ha ahaadaan ballamadaasoo dhan qaarkoodna waa u tegi doonaayo suuratul anfaal iyo suuratu baraa-a ayaan ugu tegaynaa ballamada muslimii muslimiinta ee gaalada dhex marta middan kalena waxaa weeyaan ee dadka muslimiinta dhexdoodana waa dhex martaa kulligood qofka inuu oofiyo khaa-in uusan noqonin wasaabiriina wa amdaxu marka wasaabiriina waxaa lagu nasbinayaa ficil loo soo qadaraayo wa amdaxu ah carabtana caadadooda waxaa ka mid a marka ay shaygu dheeraado oo yacni istidaalo iyo dheeraysi markay u arkaan shayga usluubkii uu ku socday waa ka bedelaan usluub kaley u bedelaan marka wasaabiriina hadda waxaa loo bedelay xaalatu nasba nasbaha maxaa keenay waa amdaxu baa lasoo qadara walmuqiimiina salaatada suuratu nisaa ku jirta iyo yaa ka mida laakiin iraasikhuuna aayaddaa ku jirta way badan tahay marka taasoo kale iyo suuratu huud ee suuratu waxaan ujeedaa almaa-ida ina aladiina aamanuu wladiina haaduu wاnnasaara wsaabiuuna man aamana biاllah wsaabiuuna waa la goday isbedeladaas marka way sameeyaan badanaa wاsaabiriina waamdaxu waxaan ammaanayaa alsaabiriina kuwa sabrayaan ammaanayaa fi lba'saa'i baaska dhexdiisa ku sabraayo wاdaraa'i xaaladda adag ku sabraayo marka alba'saa baahida wاdaraa'i jirada waxiina alba'si dagaalka agtiisana sabraayaan ile dagaalka isaguna sabaruu rabaaya ulaa'ika kuwaadaas aladiina kuwii weeyaan sadaquu run sheegay iimaankooday ku run sheegeen oo aamanaadii ay yidhaahdeen kuwani waa ka dhabeeyeen waa laga helay wa ulaa'ika kuwaadaas hum iyagu almuttaquuna kuwa ilaahay ka cadaabkiisa ka gaashaantay waaye ama alla ka cabsaday oo ka dhowrsaday yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum alqisaasu fi lqatla alxuru bilxuri waalcabdu bilcabdi wاlunha bilunha yaa ayuhaa hoy aladiina kuwii aamanuu rumeeyeyow kutiba calaykum kutiba waxaa la farad yeelay calaykum idinka korkiinna alqisaasu isla ekayn qisaas ayaa la idinku farad yeelay korkiinna fil qatlaa kuwa la dilay dhexdooda xaal ay ahaatay sha'nigooda alxuru ninkii xorta ahaa maqtuulun mid la dilaayo waayo ama ma'khuudun ku loo qabanayo waayo bilxuri xorka waalcabdu addoonkiina ma'khuudun mid la qabanayo weeyaan bilcabdi addoonka loo qabanayo wuxuu ka geysto wal unhaa dhadigiina ma'khuudatun tu la qabanayo weeyaan bil unhaa loo qabanayo dhadigi ayb aayaddan marka alla wuxuu uga warramayaa qisaasta qisaasta aslan macnaheedu waxay tahay aslan almusaawaatu baa la yidhaha isla ekayn ayb almusaawaatu waalmumaathalatu fi ljiraaxaati waddiyaati diyaadkii iyo jiraaxaadkii iyo oo la simo qisaastu marka waa simitaan waa la simayaa ayb qisaastaas baa marka alla idinku waajib yeelo o idinku farad yeelay qisaastaana fil qatlaa bay ku dhaceen fil qatlaada marka naf iyo intii ka hooseysaba waa soo gelaysaa naftiina waa laysu qisaasaa wixii naf ka yarna waa laysu qisaasi karaa sida gacan iyo lug iyo il iyo dheg iyo wixii la mid ah suurat lmaa'idaan ugu tegaynaa wakatabnaa calayhim fiiha ana alnafsa biاlnafsi waalcayna biاlcayni waalanfa biاlanfi wاluduna biاluduni wاlsina biاlsini wاljuruuxa qisaas ayb oo marka waxaa la yidhaha naf iyo maa duuna nafsi meeshaa la qisaasayo waxaa un shardi ah in qisaasteeda iyo mumaathala inay ka suurto gasho mumaathalada siday uga suurtogelaysaana waxay tahay xubin kala goys ah inay tahay oo kala goyskii in la gooyo waa sahlan tahay laakiin laf la jebiyey ha laga qisaastama haddii la yidhaahdo sida loo jebin doono maa la ogyahay marka ninkan kale inta uu nabarka gaarsiin doono lama ogaan karo kuwaas ayagu qisaas male xukuumaad iyo baababkaasay leeyihiin dayib marka macnahaasay aayaddaanu ka warrameen aayadda muxkamnimadeeda iyo mansuukhnimadeeda culummada waa isku hayaan qaar waxay yidhaahdeen aayaddan waa mansuukha waxaa lagu nasakhay ana nafsa binafsi say mansuukha ku tahay iyagu waxay ka fahmeen xur in xur loo dilo addoon addoon in loo dilo dhadig dhadig in loo dilo ayb ana nafsa binafsina de waxay tahay markaa laba kala duwan in laysu dili karaa laga fahma marka aayaddan iyo taas waxay ka dhigeen inay isdiidayaan mar hadday isdiidayaanna middaan waa mansuukhay laakiin sidaa waa laga xoog badan yahay labada aayad maba isdiidayaan aayaddan waxay ka warrantay dad isla eg hadday isdilaan naag iyo naag xor iyo xor addoon iyo addoon ayaa isdilay bis ay ka warrantay wixii ka soo haray oo hadday isdilaan nin iyo naag aayaddan kama warramayso waa ka aamustay aayaddii maa-iddaa marka loola noqona ana nafsa binafsi marka soo ma fahmaysid marka sukuudka iyo aamusidda ay ka aamustay wixii aayaddan ka soo haray macnaheedu maahan inay aayaddan diidan tahay ma ahan aayado kale iyo nusuus kale laga faa'iidaysana markaas oo kale dayib macnaha marka saxiixa wuxuu yahay aayaddan aaya muxkama waaye lama nasakhin waxayna tilmaantay dad isku dhigmo hadday isdilaan in la ysu qisaasayo kuwa aan isu dhigminna waa la feerinaa marka kuwa aan isu dhigmin hadday yihiin nin iyo naag waa laysu qisaasaa xor ah nin xora iyo naag xor ah baa dil dhex maray naagtii baa wax dishay waa loo dilaa ninka ninkii baa wax dilay naagtii waa loo dilay leanna nebiga nin yahuudi ah buu u dilay naag gabar muslimada uu dilay oo laba dhagax uu ku riiqay markii la yidhi yaa ku dilay ninkan maa ku dilay haa madaxay kor u qaada markaasuu nebigu yidhi adigi miyaa dilay haa waa qirtay waa u dilay naagtii marka in naag loo dilaayo sida xooga badan saas waaye nusuustana ay ti naagtii in nin loo ninku in naag loo dilaayo ayb xadiidkana wuxuu ahaa almu'minuuna tatakaafa'u dimaa'uhum mu'miniinta dhiigoodu waa isu dhigmaan ma kala fiicno ayb xor i xor iyo addoon haddii uu dil dhex maro ninkii xorta ahaa addoon ma loo dilayaa iyada addoonkii dhinac marka laga fiiriyo waa maal waa la kala gataa suuqa inta la geeyaa la iibsana ogaadana addoonsigu islaam islaamku ma keenin hortiisuu jiray marka in la yidhaha islaamka addoonsi qaba iyada waa jariimo w islaamku addoonsi isagoo jiro oo dadku is addoonsadaan ayuu yimid wuxuuna ku dadaalay sidii uu ku yarayn lahaa waana yareeyey xaqiiqatan hadday marka dhacdo nin xora inuu addoon dilo ma loo dilayaa calaa qowli ljumhuur ma loo dilaya sababtan loogu dilayninna waxay tahay haddii uu kama ku dilo oo uunan kas u dilin diyada addoonka laga qaadaa waxa ay tahay qiimihiisa mar haddii markii kama lagu dilo aan la bixinaynin diyo kaamila oo qiimihiisii la bixinaayo de hadda marka waa in qisaasna aynan jirin haddii diyadii diy diyatu nafsi alxurati uunan la mid ahayn qisaastiina markaa ma ku soconayso sidaasay yidhaahdeen ayib gaalkii iyo muslimkii ayaga qisaas ma kala dhex mari kartaa yacni dabcan gaal haddii uu dilo qof muslima in loo dilaayo war ma leh laakiin nin muslima gaal ku gardarooday dimi ah ama mucaahada markaasuu dilay ma loo dilayaa qofkan muslimkaa maya ma loo dilaya lianna isku kuf ma ahan labadooda xadiidka nebigee bukhaari ku suganna wuxuu ahaa laa yuqtalu muslimun bikaafir muslim gaal looma dilo lianna naf ilaahay diidan oo dhulka dhibaato iyo shirki iyo kufri iyo fasaad la taagan iyo naf kale isku mid maaha oo ilaahay adeecaysa laakiin diyo iyo wax lamida waa la siinayaa dab hadduu ka gardarnaana waa laga edbinayaa laakiin in la yidhaha naftan baa la dilayaa gaalkan baana loo dilaa dartiis ma bannaano calaa qowli ljumhuur yacni asxaabta qowlkay asxaabtu yacni qabeen iyo keyrkoodba nacam aimada say u badnaayeen ayib laa yuqtalu muslimun bikaafirin taas ayib waxaa kaloo iyadana meeshan ku jiro mumaahaladay qisaastu hadday koox hal qof ay dilaan shan qof ama toban qof baa hal nin isugu tagtoo dishay qisaastu iyagana waa la wada marinaa kulligood cumar bnu lkhadaab radia allaahu canhu wuxuu maqlay wiil yar oo sanco lagu dilay oo dad ay si gaadmo ah u dileen khufyatan iyo khiyaano ay ku dileen markii dambe waa la ogaaday waa la helay toddoba qof meelahaasay ahaayeen ama sagaal cumar marka wuxuu xukumay sagaalkooda in la dilo weliba wuxuu yidhi low tamaala'a ahlu sancaa reer sanca oo dhan hadday ka wada qayb qaadan lahaayeen cunugan dilkiisa la qataltuhum kulli waa dili lahaa buuli haddii marka la dhihi lahaa jamaaco hal qof looma dilo waxaa ka imaanaysa ninkii raba inuu qof dilaba inuu nin labaad soo wato ay isla dilaan meeshaasna dhiiggiisii lagu duudsiiyo sidaa marka ma jirto iyada jamaacada marka tuqtalu ljamaacatu bilwaaxidi laakiin goorma waaye waa hadday dhammaantood ficil keligii wax ku dhiman kara uu sameeyo kulligood xabaday ku wada dhufteen waana ku wada dhacday xabaddii bay ku wada dhufteen xabad waa loo dhintaa kulli waa la geynaa marka waa la qisaasa laakiin haddii maalan nin uu qabtay nin kalena dilay ama nin uu meeshii keenay mid kale dilay oo midna ficilkiisu uu dil toosa yahay midka kalena uu sabab yahay sababta iyo mubaasharada waa la kala qaadayaa mubaasharadaa qisaasta la siinaa sababkuna cuquubo ayaa la marsiinaa marka oo yeelanaysa ayb calaa qowli ljumhuur marka sidaas qisaastu marka waxyaabahaas baa ku jirto yaa ayuha hooy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow kutiba waxaa la farad yeelay oo la idinku waajib yeelay calaykum idinka korkiinna alqisaasu qisaas ekaysiin simitaan fil qatlaa kuwa la dilayna sha'nigooda dhexdooda ah alxuru xurkii ma'khuudun mid la qabanaya waaye bilxuri baa loo qabana xur uu dilay waalcabdu addoonkiina bilcabdi baa loo qabanayaa waalunhaa tii dhadigna bilunhaa baa loo qabanayaa ayb wixii ka soo haray sidaas nusuusta kalea loo raacaya marayb ee aayadda marka ha u fahmin naag naagaa loo dilaayay nin naag looma dila ha u fahmin sidaa ayb qisaasta qofka la dilay marka qisaas ay waajibayso qofka la dilay ama nabarku ku dhacay waxaa shardi u ah islaamnimo ow amaan islaamun ow amaanun baa keeno horta ninkan wax loo qisaasi rabo waa inuu muslim yahay oo macsuumu demi uu yahay ama inuu ammaan haysto gaal uu yahay laakiin muslimka nabad kula noolo dhex degan xukunka islaamkii ku dhex jiro marka sidaa la leeyahay gaalka dagaalka kula jiro muslimka ee aan wax ammaana haysanin isaga waa ka baxay qisaas iyo baabkeed la lama geliyo midka diinta ka baxay isaguna sidoo kale qisaas ma leh kaasna ayb markaan leenahay marka islaamun ow amaanun marka waxaa laga wadaa ammaanku gaalka muslimka xukunkiisa u khuduucayo ku dhex nool haddii gaal kale uu dilo maxkamadan alla keena gaalka kale waa loo dila leanna ayagu gaalay isla yihiin muuminka unbaa loo dilayihiin ayb ka la dilaayo ka wax dilay marka la qisaasayana waa inuu qaangaar yahay caqlina inuu leeyahay m qof waalan iyo ilmo yaryar iyo lama qisaaso ayaga buluuqun wa caqlun baa u shardi ah ayb dhaawacyada wixii naf ka soo haray marka laysu qisaasayana waxaa shardi iyadana u ah nabarku inuu markaa horta meeshuu ku dhammaaday in la ogaado nabarkiio dhaawaca oon weli raysanin qisaas lagama geli karo leanna inuu u dhintaaba dhici karta qofkan ilaa marka nb yani xadiidku wuxuu leeyahay waa la reebay juruuxda in la qisaaso xataa tandamila ilaa ay ka caafimaaddo ama ay ku dhammaato meeshii ugu dambeysay markaas baa la garan karaa wixii maqan iyo waxaan maqnayn laakiin haddii marka horeba hore laga qisaaso kii kalena iska dhinto iyo u qabsanayaa dhow cidna ado waxyaabahaasaa ku jirto qisaastu waxaa kaley gashaa sideeda wixii camdi ku dhaco shaygan haddaanu camdi ku dhicin wixii aan kas ahayn qisaas ma gelaysana iyadana faman cufiya faman ruuxii cufiya lagu cafiyo lahu mankaas min akhiihi min dami akhiihi walaalkii dhiiggiisa xaggiisana lagu cafiyo shay-un wax faatibaacun fa calayhi ka cafiyey korkiisa waxaa ah itibaacun raacid bilmacruufi la uu ku raaco ayaa korkiisa ah oo diyadii inuu si fiican uga qaato wa adaa-un wa calal aakhari ka kale oo diyada lagu leeyahayna adaa-un oo diyada lagu cafiyey adaa-un gudasho ayaa korkiisa ahaatay ilayhi ninkaa weliyu damka inuu u guto biixsaanin si ixsaan ku dheehan ayb aayaddan marka mantaani waxaa loo celinaa qaatilka waay macnaheeda faman qofkii wax dilayo jinaayada geystay faman ruuxii jinaayo geystay cufiya lagu cafiyey lahu isaga lagu cafiyey min akhiihi min dami akhiihi walaalkii uu dilay dhiiggiisa shay-un lagu cafiyey shaygu marka waxay ku tusay waa maal ninkii qisaas ku waajibtay ee laga cafiyey maal lagu cafiyey saddex shay baa jirta marka qisaas iyo diyo iyo cafis iska mudlaqa ayb marka aayaddan waxay ka warramaysaa midii cafiskii maalka ahaa meesha awalan marka ugu horreysaa shay-un taas la yidhi waxay ka qaateen culimmada qofka haddii uu qof dhiiggiis galo ee markaa yacni kas uu u galo ee la cafi ee qof ka mida dadkii dhaxalkiisa lahaa uu yidhaahdo waa cafiyey maalan ninkan ku cafiyey marka uu yidhaahdo qisaastii horta waa dhacday haddii toban qof dhaxalkiisu ay lahaayeen hal qof yidhaahdo aniga ninkan maalan ka raba ninkii la iga dilay waa iga dhintay iisoo noqon maayaani maalkiis maal baan raba diyaan rabaa intii kale marka qisaas ikhtiyaarkii qisaaska halkaasuu ku tegey shay-untaana laga fahmaa lianna shay-un waa nakiratun fii siyaaqi shardi tacummu shay yar iyo shay badan labada waa soo gelaya ninkii ninkaa dhiiggiisa ku lahaa boqolkiiba shan haddii uu yidhaahno shanteedu waa rabaa kuwii kale waa u dhammaatay bis oo diyo unbaa la aadayaayo qisaas meeshaa waa ugu dhammaatay ayb shay-unta marka macnahaasaa laga faa'iidaystay min akhiihidanna waxaa laga faa'iidaystay maadaama ninkii la dilay kan wax dilay walaalkiis laga tilmaamay dilku inuusan gaalnimo keenayn qofku hadduu qof muslima kas u dilo ma gaaloobayo haddii uu gaal yahay min akhiihi lama dheheen ninkii uu dilay iyo kii wax dilay baa walaaltinimadii weli la sugaa oo la leeyahay weli waa walaalo marka muslimku haddii dil uu ka dhex dhaco ama ay isdilaan kufri diinta looga baxa maahane waa kufrun duuna kufrin ayb aayadda marka min akhiihidana macnahaasna waa lagala baxay ayb meeshaas waxaa kaloo iyadana lagu macneeyaa ama looga hadlaa dadka ninkan dhiiggiisa iskale haddii la yidhi hadday cafiyaan qaarkood arrinkii diyo ayuu isku bedelay oo waa ka baxay qisaas haddii ka waran dadka dhiigga iskale qaarkood aynan qaan gaarin oo yaryar yihiinba weli ama qaar baa waalan oon xiskoodii qabin kuwaa safar ku maqan maxaa la samaynayaa marka akharu ahlilcilmi waxay leeyihiin kuwa maqanna waa in la sugaa kuwan yaryarkaana ilaa ay ka qaan gaaraan waa la sugayaa markay qaan gaaraan baa la leeyahay khiyaar keena laakiin shardi ogow hadda waxaa taas u ah ninkan gacan ku dhiiglaha waa in xabsi oo ku jiro intaas lagu haayo haddii marka xabsi lagu haayaaba aanu jirin hadda hadhow yaa loo doonanaa marka ninkaani kitaabku marka fuqahadu waxay leeyihiin xataa kafiil ma lagu sii daynayo xataa bil kafaala lagu sii dayn maayo markii dadka uu dilay cunug caloosha ku jiray ninkaa markii la dilay hadduu jiray cunugaa ilaa uu ka qaangaaro xabsigu ku jiraa ninkan maalinkii uu qaangaaranaye xaqaagii ma rabtaa seed yeeley baa la dhahaya ha la dilo hadday isku raacaan waa la dilaya haddii kalena diyadii laakiin innaga dhaqankeenna hadda see noqonayna qofkaani cid ku haynaysaba ma leh shan iyo toban sano wax ku haynaya male bannaankaasu maraya markaasoo kale waxaan arkayaa kolle fatwadii cumar bnu lkhadaab iyo cuhmaan bnu cafaan khulafaa uraashidiin qaarkood in lagu dhaqmo fatwadooda markaas way furnaanaysaa oo ah iyaga waxay qabeen qofka inta qaangaarkaa tashanayso ilmahan yaryarkaa iyo qofkan waalan iyo faraha laga qaadayaa kuwan qaangaarkaa tashanaayo hadday doonaanna waa dilanayaan hadday doonaanna diyay ka qaadayaan walidaalika cali markii la dilay ninkii dilay qaatilu caliyin xasan bin cali baa dilay iyadoo weliba ilmo yaryar oo aan qaan gaarin oo cali dhalay iyagoo joogaan baa xasan dilay saxaabadiina waa qaldan tahay iyo midna lama dhihin meeshaas marka fadwada yacni annaga waaqican aan ku jirno taasaa aada u fiican in lagu dhaqmo leanna dadka xataa dilka waa ka joogsanaya meel hadda shan iyo toban sano qofka lagu haayana ma hayno ayb meel uun iska musuq maasuq badanoo qofku hadduu wax dhiibaba ooda laga qaadaayo iyo iyadoo inta wax dilay oo meel iska socda meeshaas marka iyadana taasna waa looga hadlaa mee meelahan oo kale ayib faman qofkii cufiya lagu cafiyo lahu isaga min akiihi walaalkii xaggiisa shay-un wax lagu cafiyo wax un fatibaacun kan cafiyey korkiisa waxaa ah itibaacun raacid bilmacruufi ou ku raaco yacnii wixiisu inuu macruuf u raadsaday itibaacun bilmacruufi waxay tahay diyadiisii inuu yidhaahdo waa ku cafiyey diyaan kugu cafiyey diyadeedii keen niyo maxaa ka soo horjeeda waxaa ka soo horjeeda inuu yidhahdo diyadii waa isii la-dahay waa ku dilayaa itibaacun bilmacruufi ma aha mar haddii qofka la cafiyo oo maal lagu cafiyo ka noqod waa dhammaatay ma jiro xugun oo laazim ah waayo jaa-izu daraf iyo jaa-is maaha yani yacni xugun dhinacaas jaa-is ka ah maaha ayb mar haddii ay yidhaahdaan diyaan kugu cafinay diyada unbay daba taagnaanayaan tiirka in loo keeno loo qisaaso maya hadday qisaas raadiyaanna markaa kadib dad markaa yacni macruufkii ka tegay bay noqonayaan fatibaacun raacitaan ayaa korkooda ahaaday bilmacruufi lagu raa ay ku raacaan u ku raaco qofka wa adaa-un kii la cafiyey korkiisa waxaa ahaaday adaa-un gudasho ilayhi ninkii cafiyo weliyudamki inuu u guto oo diyadii meermeeris la-aan inta ku same inuunan ku samaynin oo u guto biixsaanin si ixsaan ku dheehan ayb haddii marka kana diyadii kasoo bixi weyso maxaa la samaynaa qaadigii baa dib loogu laabanaa ninkan diyadii isagaa ka keenayo haddii uu xoolo haysto iyo waxbuu gadgadayaa diyadii isaga ka siinaya haddii uu mucsir yahayna maxdariyo waxbuu qorayaa ninkaas mucsir inuu yahay waa laga suganaya waagii marka uu xoolo helo waa laga qaada hadban laakiin da meel iska fawdo ka jirtaa islaamku yacni badanaa kamaba hadlaayo wuxuu ka hadlaaya waxay tahay meeshaan haddii wax laga waayo meel la aada uu leeyahay sharciga ayb innaga marka qaalixumadana dhibka naga haysto waa dhib aada noo saameeyo na dumiyey mas'alo kasta markaad fiirisaba qaalli bay u baahaneen qaalligii lama haayo aa lagu leeyahay marka sheikow haddii qaalli aan la haynin maxaa la samaynaa de see u noolaanaa marka qaalli la-aan waayahay maamul iyo maamullaaanse u noolaanayna ayb daalika kaagaasi takfiifun fudaydin waay daalika kaagaas oo in ama la qisaasto ama diyo la qaato takfiifun fudaydin weeyaan fudaydinta oo min rabbikum xagga rabbigiin ka ahaatay iyo wa raxmatun naxariis leanna dadkii annaga naga horreeyey yahuuddu wax diyaa inay inuu qofka qaato uma bannaanayn imaa inuu qisaasto ama uu cafiyo diye ma qabin ayaga nasaaradu ayagana inay qisaastaan uma bannaanayn oo keliya waxay ahaayeen ninku haddii walaalkii la dilo inuu cafiyaa qasab ku ahay innaga laakiin waa naloo badiyey ikhtiyaarka ha qisaasto diyaha ku cafiyo isagaa khiyaara waman qutila madluuman faqad jacalnaa liwaliyihi sulطaana falaa yusrif fi lqatli inahu kana mansuura ayb faman ictadaa faman qofkii ictadaa xadgudbo bacda dalika kaagaas kadib falahu wuxuu leeyahay cadaabun cadaab cadaabka oo aliimun mu'limun xanuujiyo xadgudubkana siyaabo kala duwan oo u dhici karaayo kii intuu diyadii qaatay jaabkii gashto haddana ninkii dilay amase yacni midkaani baa diyadii keen baa la yidhi waa la gooyey maba dhiibaayaba diyadii ama xadgudubku wuxuu noqon karaa ninkii nin baa laga dilay walaalkiisaa la dilay ama wiilkiisii ama aabihiis baa la dilay ninkii la ninkii dilay baa loo soo qabtay waa kanaa baa la yidhi khiyaarkaagii qaado may marra buu yidhi mid kaleo suuqaas maraayaan dilana maxaa yeele kan qiimo ma lahu leeyahy wax dila waa iska mooryaan ku kaloo qiimo lahan dila aniga kulli faman ictadaa bacda dalika falahu cadaabun aliimun carabtii jaahiliyadana waxaasay ku dhaqmi jireen innagii waa kasoo guurinay marka waa ku dhaqanaa innagana allah mustacaan faman ictadaa qofkii xadgudbo bacda dalika kaagaas kadib xadgudubka waxaa ka mid a qof baa la dilaa war qofkaana la dilay ninkii dilay kaan qisaasaan rabaa maya idinka intaasaad naga disheen waa laisku soo jarjara waxyaabahaas marka ma noqone ninkaas waxa uu dilay midkaan dhiiggiisa xalaal ma ka dhige camaliye oo marka xisaab camala laga dhigo la ysku jarjaraayo wixi soo hara hadhow la kala qaybsanayo shaydaannimo aada u weyn ayb dhibkeedana mujtamaca qof kastoo kusoo laabana odayga waa kusoo noqonaa ninka ganacsadaha waa kusoo noqonaya qofka syacni culummada waa kusoo noqonaa dhib caam ah buu noqonayaa dhibkaas haddaan daawo loo helin faman ictadaa qofkii xadgudbay bacda dalika kaagaas ka gadaale falahu waxaa u sugnaaday cadaabun cadaab cadaabka oo aliimun mu'limun xanuujinaya walakum fi lqisaasi xayaatun yaa uli lalbaabi lacalakum tattaquun walakum waxaa idiin sugnaaday filqisaasi qisaasta dhexdeeda waxaa idinkugu sugnaatay xayaatu nolol ayaa idinkugu sugan yaa ulilalbaabi caqliga kuwa u saaxiibka ahow lacallakum tattaquuna likay tattaqu lqatla si aad dilka uga dhowrsataan meeshanna marka aayaddan war gaaban waay laakiin macnaheedu aada u ballaaran yahay qisaasta nololaa ku jirto dhowr macnoba waa kuwaa suuragal macnaha koowaad waxa uu yahay qofku haddii uu og yahay in la qisaasaayo dilka waa joojinaya xadgudubka saasuu ku yaraanayaa nolol baa ku sugan culimmada qaar waxay ku fasireen iyadana qisaastu ninkii wax dilayay ku dhacaysaayoo la dilaa haddii layska dhaafo oon la dilin mid kalea la raadsanaya adiga haddii nin kas oo wax u dilo kula dhashay haddii aad tigid intaad u jarto aayar aad erboorkan ka bixiso adaa lagu dilaa soo maha marka adaa lagu dilayaa dadkii kale la dhashaa la dilaa maxaa keenay marka qisaas la-aantaa keentay marka qisaastu labada dhinacba nololay ka tahay kan wax dili rabo iyo waxay dhinaca ay nolol ka tahay waxay tahay kuwan kale waxba aan geysanin xataa waa badbaadaya leanna ninkii wax dilay markii la dilo tiirkii la geeyey kii jaaciilkii waa daayey farowka ayuu ka qaadaya qofkan labadaas macnaa marka mufasiriintu ay tilmaameen waana laba macnoo waaqici ah ayb walidaalika ad haddii marka qisaasta layska dhaafo fakis la galo qofkii markii la fakiyo maxaa ku xigana qofkii wax fakiyey suuqan inuu ka maaga isagana laga waayo war hebel maxaa dhacay ayaantan waa la isdilaayo waa laysku kacsan yahay qoladan qoladan baa isku kacsan laakiin hadday qisaasi jirto nin walbaa waa shaqaysana kii aan dembi gelin qisaas marka waa nolol walidaalika waxaa la yidhi kutubtii hore waxaa ku taallay alqatlu anfa alqatla qatligu wuxuu anfiyey oo uu bannaanka dhigay qatli dil kale aayaddanna walakum fi lqisaasi xayaatun waxaa kaloo la yidhi alqatlu qallala alqatla dilku wuxuu yareeyey dilka dil dil baa yareeya meelaha marka qisaastu aynan ka jirin ee looga arko dulmiga iyagaa dhaalimiina kuwaas leanna maxaa yeeley iyagu qaanuunkooda wuxuu u gargaaraa ninka tuugga ah iyo kan wax dile dhaalimka bis u gargaaraa qolooyinkan hadda marka iyagu isu arko inay ilbax yihiin oo dilkan waxaan la yidhaahdo cuquubaadkan dilka joojiyey qofkii waxbuu dilayaa waxaa laga yaabaa soddon sano in la xukumo ama ka yar haddana markii ayaan uu joogo qofkii xoogaa uu isbedelo nin fiican iska dhigo brobation iyo meelo ay waxaas ku magacaabaana la geynaa waxaa la fiirinaa akhlaaqdiisa iyo qaabka u dhaqmo war ninkan waa fiican yahay dadka halagu sii daayaa la leeyahay waana qofda wax dilayoo mashiidiya ah waa kusoo laabana haddana berri mid kale oo bab siinaya maxaa yeele xabsigu muxuu qaadanaa to soddonaa la xukumaa ayaan markuu ku jiro wax fiican uu iska dhigaya haddana soo baxa waxyaabahaas marka foolxumo aad u badanaa ka jirto nabadgelyaduna waa xun tahay meelahaas oo kale meeshii qisaastu si saxa ugu jir uga jirtaana nabadgelyadeedu wax ka fiican waxaa kaloo iyadana baabkan ku jiro walakum fi lqisaasi xayaatun iyo marka la leeyahay waa hadday fulinaay yaa fulinaayo qisaastu qisaastu maxkamad inay fuliso maxkamad dadkii u dhexayso ayaa fulinayso maxkamaddaa markay fuliso waa lagu noolaana markaas laakiin ninkaan anaa og ninuu iga dilay anna waa dilayaa isagana wuxuu leey anaa og ninkaan nin buu iga dilay waa dil unbaa iska soconaya qisaastu marka waxaa fulinaysa dowlo ama xukuna fulinaayo sax walakum waxaa leedihiin fi lqisaasi qisaasta dhexdeeda waxaa idinkugu sugan xayaatun nolol baa idinkugu sugan yaa ulil albaabi caqliga kuwa u saaxiibka ahow lacallakum tattaquuna saad u dhowrsataan oo aada dilka uga dhowrsataan ayb kutiba calaykum idaa xadara axadakum اlmowtu in taraka khayran اlwasiyatu lilwaalidayni wاlaqrabiina bilmacruufi xaqa cala اlmuttaqiin kutiba calaykum korkiina waxaa la ydinku qoray oo laydinku farad yeelay idaa haddii xadara uu yimaado axadakum midkiin uu u yimaado almowtu geeridii ay u timaado in taraka haddii uu ka tegay khayran maal uu ka tegay alwasiyatu aliisaau dardaaran lilwaalidayni loo dardaarmo labadii waalid loo dardaarmo waalaqrabiina qaraabadii loo dardaarmo bilmacruufina loogu dardaarmo si macruufoo sharciga iyo caqligaba macruuf ku ah ayb xaqan xaqa daalika kaagaasi alla waa sugay xaqan sugid buu sugay ayb ama xaqan iisaa'an dardaaran xaqan oo xaq ah cala almuttaqiina kuwa ilaahay ka cabsaday korkooda xaqaasoo cala almuttaqiina kuwa alla ka cabsaday korkooda ahaaday faman qofkii badala bedelahu dardaarankii qofkii bedelay bacdamaa markii kadib samica ou maqlahu isagii dardaarankii ou maqlay kadib fa inamaa ismuhu dembigiisa cala aladiina kuwii korkooda ayuu ahaaday yubadiluunahu bedelayaan in allaha alla samiicun mid maqlid badan waa caliimun ogaal badan wa faman ruuxii khaafa cabsaday min muusin mid dardaarmayo xaggiisa janafan iilasho xaqii laga qalloocdo ow amase ifman dembi uga cabsaday fa aslaxa hagaajiyey baynahum iyaga dhexdooda falaa ifma wax dembi a ma ahaanin calayhi korkiisa ina allaha alle hafuurun mid dhaafid badan waaye raxiimun naxariisasho badan aayadahan saddexdaa waxay ka warramayaan dardaaranka sidii axkaamta dardaaranka sida loo dardaarmo ayay ka warramayaan awalan xukunka dardaaranka xukmu lwasiyati wasiyada xukunkeedu aayadda daahirkeedu waajib ayay sheegaysaa laakiin aayadda shardi bay ku xirtay in taraka khayran baa leedna dardaarankuna sidiisu qofku haddii uu xaq asaga lagu leeyahay ee qof kale ka maqan oo agtiisa uga maqan inuu ka dardaarmaa waa waajib dayn iyo wixii lamida in laga dardaarmo iyada waa waajib koo wixii aan marka xuquuq qofka dul saaran yacni wixii xuquuq oo aan qofka korkiisa ahayn oo aan waajib ku ahaynna inuu ka dardaarmaa waa u sunno waajib kuma aha xukunka marka wasiyadu sidaas waay haddii dayn iyo xuquuq iyo ammaanaad iyo waxlu wax aad hayso waajib inaad dardaaranto haddii aadan dardaarminna waad dambaabaysaa lianna waxaa halis u tahay xaq inuu adiga kugu maqnaado dartaa marka qofku waa inuu qoraa wixii uu dad u haayo wixii dayn ah waxaa inuu iska qoro ayb xukunkii marka dardaaranku waa kaas aayaddan wejka labaadee aayaddan looga hadlayaa wuxuu yahay aayaddu mansuuka miyaa mase waa muxkama ma la nasakhay mase waa la waa aayo aan la nasakhin in badanoo culimada ka mida waxay leeyihin aayaddan waa la nasakhay waxaana lagu nasakhay yuusiikum ullahu fii wlaadikum lidakari midlu xadi lunhaye inta aan aayatul irti aynan soo degin dhaxalka intaan la soo dejinin qofka waxaa waajib ku ahayd maalka uu leeyahay inuu dardaaran ka bixiyo waalidka iyo qaraabada inuu u dardaarmo waajibay ahayd de markii ilaahay qolo walba xaqooda siiyeyna oo waalidkii dayacni dhaxal la siiyeyna qaraabadiina wixii dhaxalle ayagu dhaxal la siiyeyna bis khalaas markaa yacni aayaddan waa waa waa la nasakhayo xukunkan kaasaa looga kaaftoomay dayib oo xadiidka nebigana wuxuu ahaa ina allaha qad acdaa kulla dii xaqin xaqahu ilaahay wuxuu siiyey qof kastoo xaqle xaqiisa alaa falaa wasiyata liwaariin dardaaran male nin wax dhexli rabo qof wax dhexlaayo dardaaran isagu male saas uu yihi nabiga sal l slam marka waalidku hadda waxba u dhexlaa dardaaran male marka dardaarankan waa u dhammaatay marka aayaddaasoo aayatul irti baa markaa lagu nasakhay oo suuratu nisaa jirto saasaana loo badan yahay qaar waxay leeyihin maya aayaddan cumuum baa awalba ku jiray cumuumkii ku jiray waalidka iyo wixii qaraabada oo dhaxal ayagu leh baa laga reebay irtiga aayaddiisaa looga reebay intii kale waa sidii baa looga tegay dayib waa cumuumkii baa markaa waxaa lagu reebay qaraabo aan dhaxal lahayn dardaaranay leedahay aayaddana sidii bay muxkamo u tahay de qaraabada marka aan dhaxalka lahayn in loo dardaarmaa waajib may noqone marka waajib maaha marka aayadda daahirkeediina waajib bay sheegaysaa waxaa xoog badan marka aayaddaani inay tahay mansuuqa in la nasakhay iyaga marka waxay leeyiin wujuubkaasna waa laga tegay sunna ayaa laga dhigay ayib wasiyadu marka iyadu axkaam bay leedahay axkaamtii waxaa ka mid a qofku hadduu dardaarmaayo nin dhaxalkiisa le ma u dardaarmi karo koo midda labaadi waxa ay tahay saddex meelood meel ka badanna ma dardaarmi karo weliba inuu saddexda ka yareeyaa fiicanoo nebigu wuxuu yidhi wathuluthu kaiir hulutku waa badan yahay in waa badan yahay buu yidhi marka in laga yareeyaa fiican khumus iyo rubuc iyo wax lamida inuu dardaarmo de sharciga xikmadiisa fiiri intaas qofka waxaa loo siiyey waa sii dhiman rabaa aakhiradiisii inuu sii dhisto maalkiisii qayb in laga siiyo aakhira uu ku dhisto maalkii oo dhan inuu aakhiro geeyo oo dadkan isaga dhaxal dhaxli lahaana faqiir uga tagana waa la diidayo kuwaan xaqoodii waa la ilaaliyey bal fiir sharcigu siduu xaq u ilaalinayo ilmaha laga tegaayo adduunyada looga tegaayana waxoodii ha helaana ninkan dhiman rabana aakhiradiisa isna ha dhisto labadaba yaan wax loo diidin sharcigaa u kala qoondeeyey marka ayib marka diinku maxaasinta islaamkay ka mid tahay ummadahan kale qaab fiican ay u dardaarmaan ma qabaan innaga diinka ilaahayna siiye alxamdu lilah qaab marka loo dardaarmo dadkiina aan lagu dhibinoo diinkii marka raacay ayb kutiba calaykum korkiina waxaa lagu qoray idaa xadara weliba haddana dardaaranka in lagu qalad falo oo qofkii inuu xoolihiisii kala bixiyo oo uludkii ka badan iska dardaarmo isagoo dadku dhibaayo waxay ka mid tahay su-ul khaatimaat siday saxaabada qaarkood ay yidhaahdeen qof baa laga yaabaa inuu soo dadaalayo soo dadaalayo fiican yahay markuu dhiman rabo dardaarankii inuu ku xadgudbo dembi uu la dhinto marka kutiba calaykum korkiina waxaa lagu qoray idaa haddii xadara axadakum midkiin uu u yimaado almowtu geeridii ay u timaado in taraka haddii uu ka tago khayran uu ka tegay maal haddii uu ka tegay yacnii uu ka tegaayo alwasiyatu al-iisaau dardaaran ayaa korkiina lagu waajib yeelay lilwaalideyni loo dardaarmo labadii wax dhashay loo dardaarmo ayb waalaqrabiina qaraabadii loo dardaarmo bilmacruufi xaal wasiyadaasu ay ku dheehan tahay si macruufa oo sharcigu yaqaano curfiguna uu keenayo xaqan iisaa'an dardaarmid dardaarmidda oo xaqan dhab ah xaq ah xaqaasoo calalmuttaqiina kuwa ilaahay ka cabsaday korkooda ahaaday sidaasaa marka la idiin dardaarmay ayb faman badalahu qofkii bedelay faman qofkii badela bedelahu dardaarankii qofkii bedelay bacdamaa kolkii kadib samicahu marku maqlay kadib dardaaranku markuu maqlo kadib qofkii bedelo bedelada laba macnaa lagu macneeyey ninkan saa uma dardaarmine saana u dardaarmay oo been ah macnaha labaadna in la qariyo dardaarankii labadaas macnaba marka waa waa bedelaad ninkan waa dardaarmay si la yaqaano u dardaarmay adigii baa ogaa adoo marka danaysanayaad qarisay dardaarankii war ninkaan maba dardaarmin baa tiri faman badalahu ayay soo gelay marka fa inamaa ismuhu kaa dembigiisu cala aladiina kuwii korkoodu ahaaday yubadiluunahu bedelaya ninkii dardaarmay ajarkiisi waa leeyahay ninkan wax qaribay ee wax ku dheelay dembiga isagaa iskale ina allaha alla samiicun weeyaan mid maqlid badan oo waxa aad dhahaysaan kaa dardaarankiisana waa maqla alle ninkan wax bedelaayo sida xun wax u sheegayana waa maqlaya waxaa ku jira marka caliimun mid og waayo alle axwaashiina ka warqabo labadan isinba waciida ku sugan marka leanna isjir waayo ilaahay kaana waa maqlaa adna waa ku maqlaa waa og yahay xaalkiisa xaalkaagana waa og yahay is-ilaali marka faman khaafa dadka marka in badanoo ka mida maalkii unbaa la jeclaysiiyey zamankan wax un isku haysto dardaaran ama dhaxal unbaad arkeen qof dhahay aabihiin intaan ma dardaarmay kuwa qarinaayo iyo kuwa inkiraayo inta isugu jiraan faman khaafa kaas marka waa ninkii bedelay dardaarankii saxda ahaa dardaaran qalloocanaa jiro say la yeelaa isaga dardaaranka qalloocan faman badala qof faman khaafa qofkii cabsaday faman khaafa qofkii cabsaday ay faman calimahu qofkii ogaaday min muusin ku dardaarmaayo xaggiisa janafan xaq iilasho ayuu ka ogaaday faman khaafa faman calima qofkii ogaaday min muusin ku dardaarmayo xaggiisa janafan qallooc ayuu ku arkay oo ku ogaaday ow amase ihman dembi si kas ah inuu dembaabayu arkay fa aslaxa hagaajiyey baynahum dhexdooda laba sibuu ku islaaxin karaa laba macnaa ku jira fa aslaxa baynahum midda koowaad waxay tahay ninkii qof dardaarmaayo u yimaado ha u toosiya dardaaranka waa qalloocday war sidaan ilaahay ka cabso meel waqti waxaad joogtaa adduunkii baad kasii socotaa aakhiraa ku socotaa ilaahay ka cabso sidaan looma dardaarmo in loo sheego macna sidaas fa aslaxa baynahum macnaha labaadna ninkii si xun buu u dardaarmay waana dhintay nin baa soo dhexgalay marka ninka wasiga ah ee isagu dardaarankaas maamulayo oo ilmahan ama u weyn ama yacnii lagala dardaarmayba uu yidhi maa yacni maamulka iyo waxaan yacni xoolahayga iyo ninkan baa maamulayo uu yidhi ninkaa marka wasiga ah ee wax maamulayo wax waa hagaajin karaa sida u hagaajinayana waxay tahay haddii ninkan si xun u dardaarmay markaa maalan nin dar dhaxalkii wax ku lahaabaa wax loo dardaarmay wuxuu dhahayaa war hebelow dardaarankan adiga ma lihid dhaxal baa wax ku leedahay ilaahay ka cabso ha qaadanin haye waayahay waa iska dhaafay halkan kusoo daro waa lagu soo daray waa fiican yahay ama ninkii si xun buu u dardaarmay thuluth iyo wax ka badan uu dardaarmay ama jawr iyo waxbuu falay marka in ninkii wasiga ahaa uu toosiyo wasiyadaana uu ka dhigo wasiyo caadila oo xaqi ku toosan inuu ka dhigo kan loo dardaarmay iyo kuwa dhexaltooyada leh labadaasaa dagaalku ka dhexeeyaaye labadoodana isku soo dhoweeyo heshiisiiyo oo yidhaha war idinkana waxaan ka tanaasula melihidiina idinkana waxaan adna waxaan ka tanaasula ayb leanna mar walbaa ninkii wax loo dardaarmay hadduu bannaanka dardaaranka ka yahay iyo kuwii maalka ayagu qaadan rabo inuu u bata rabo mar walbaa waa isku taagan yihiin ninkii marka inta soo kala dhexgalo wasiyadiina toosiyo ninkaa qalad ma gelin waxna ma bedelin bedelaadna ma aha macnuhu sidaas waa marka faman khaafa qofkii ogaaday min muusin ku dardaarmaya xaggiisa janafan qallooc ku arkay oo ku ogaaday ow amase ifman dembi fa aslaxa hagaajiyey baynahum iyaga dhexdooda kuwii loo dardaarmay iyo kuwii dhaxalka lahaa falaa itma wax dembi calayhi korkiisa ma ahaanin qofkaasi ina allaha alleh hafuurun mid dhaafid badan waay raxiimun oo naxariisasho badan hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina muxamed